Bulshada ku nool deegaanka Magoole ee hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug ayaa waxaa soo food saartay xaalad biyo la'aan. Qoysaskan oo u badan reer miyi ayaa ah kuwo xoolo dhaqataa kuwaasoo baahi badan u qabo in ay helaan ceel biyood. Qaar ka mid a qoysaskan ayaa ka warramaya biyo la'aanta haysato iyagoo codsaday in loo hirgeliyo ceel ay biyo ka helaan.
waa tuulo gadan dad iska danyar ahoo abaarihii xoolahoodii gaabteen baa degan sharcigaa hadda arrada ka shaqaynaya meel ri- meel dhul wada riig le iyo dhul laba laba riig iyo dhul saddex saddex riig ah, riig kale loogu soo duldaraya sana idana u dacwoonay ma hayno oo lahayn warahee dhahaya biyo baanu u aqan halkii bayadal boqol iyo labaatan doolar bay nagu keeni jirtay abaartii dhaweyd biyihii galay nin baa shan bayadood baa igu hadhay boqol iyo labaatan doolar bay ahayd beeraanu ku samaysan lahayn dayacayaa ku ba- ku- ku ba- ku da- ku dayactiran lahayn nafteedaan u cabbi lahayn sidaasaan idin leeyahay hay-adaha xuquuqul islaankana waxaan ka ka doonaynaa inaan ama beera aan ku falanno ama nafteeda aan u cabno xagga biyaha inay naga caawiyaan bismillaahi raxmaani raxiim oo hoos taga degmada jariiban oo gobolka mudug ka tirsan oo degmada jariiban u jira ilaa lix kilomitir meelaha waxaan ka hadlayaa baahiyahayaga khaaska ah waxaan ka hadlayaa micnaha aan- arrimo jira oo duruufo jira oo abaaraha la soo food saaray caalamka baan warkayga micnaha u gudbinayaa xoolihii biyo waa u weynay dadkii waa u weynay maamooyinkii waxaan ahay tuulada dadka intaa afar iyo labaatankaa saac meesha jooga oo ku caqday oo ku biyola'aamay- biyola'aanta ku hayso ku wareeray baan nahay haddee waxaanu aanu iniin sheeganaynaa baahayaha iniin sheegana ilaahay baan u sheeganay waxaan rabnaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu naga caawiyo idinkuna wixii aad tabartiinu tahay aad nagu taakulaysaan saasaan idin leeyahay walaalayaal een, biyola'aanta meeshaas sanad aanan ka hayaamin ama aanan ka habaabin lama arko sanad aanan ku sigan lama arko Biyo la'aanta ka jirta deegaanka Magoole ayaa saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada ku nool halkaasi.